wasaaradda qorsheynta maalgashi iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi ah oo ku saabsan qorshaha horumarinta dowladda jubbaland gaar ahaan arrimaha la xiriira horumarinta bulshada kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay agaasimayaal guud ee ka kala socday wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedeedka jubbaland iyo sidoo kale howlwadeenno farsamo oo ka tirsan wasaaradahaas intii uu kulanka socday qaar ka mid a agaasimayaasha guud ee ka hadlay madasha ayaa si weyn usoo dhoweeyey qabsoomidda shirka iyagoona xusay mid muhiim ah oo gacan ka geysan kara horumarinta qorshaha dowladda iyo isku dabaridka howlaha wasaaradda muqanigiin aniga hal fariin baan usoo dhiibay tiamkan consultantiska ee shaqada hadda hayo state development plankan qeybtiisii labaad markii la diyaarinayay uu soo dhammaaday yacni maadaama kii saddexaad hadda aan marayno kii hore maxaa inooga qabsoomay oo inooga soo baxay waxyaalihii aan aan aan isweydiinaya ahayd sababtoo ah in qorshe state heer state la diyaariyo haddana aan lagu sameynin dabagal maxaa ka qabsoomay sababtoo ah haddii aan ogaan lahayn kii hore ee la diyaariyey wixii ka khaldamay kan waxaan ka baarandegi lahayn marka qaabka loo diyaarinayo ee loogu diyaargaroobayo wejiga saddexaad ee state development planka marka wasaaradaha hadda shaqooyin bay wadaan wasaarad walba shaqay wadaa mashaariic baa socoto economic developmentiga wuu socdaa every sector oo state development planka uu ka shaqaynayo ama hay-adaha caalamiga shaqadaasi wadaan oo progress ka ah ama dowladdaa wado marka cid intay dabagashay oo matrikiisi iyo indicatorskiisi dabagashay kadibna labadii sanoba in midtaan review inta lagu sameeyo maxaa inooga qabsoomay oo kan dambana maxaan la tegi karnaa waxyaalihii aan ka gaabinka ahayd maxaan rabaa marka wasaaradda qorsheynta inay intaan ku baraarugto oo hadda kadib every year in la sameeyo review maxaa inoo qabsoomay yaale waxaanu sugan waa wada garanaynaa waxaan soo marray waxyaalo badan oo oo na soo qabtay shan shan sano booqashayaashu fulaan cid kastana way isku tashantaa mid weyn oo guud haddii uu jiro oo uu ka jiro national uu yahay qof walba waa inuu xiso gaar u samaystaa sidaas oy tahay hadda jubbaland markii kan loo sameeyo haddana wasaarad kastaa waxaa leedahay midkaas halkaan laga qabtay inay iyadu fuliso iyo sida fulaan uga shaqayso marka dadkeena technicalka dadka shaqada qabanaya hadda halkaa fadhiya waa dad la soo qolay waa dadka ehelka u ahaa inay ka shaqeeyaan hawsha hadhowdana fulinteeda yeelan doona haddii lahayd mooy hoos usoo daadigi doonta kusoo noqon doonta haddii lahayd waa runtii aan isleeyahay bil bilarka ama tiilka ugu muhiimsan waaye sababtoo eh life saving waaye inta badan focuskiisa odogtiin caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo biyihii ku jiraan runtii marka waxaan qabsanayna waxaa waaye agaasimayaashu qayb kama sii ahaan koraan joogitaanka barnaamijka laakiin howlwadeennada wasaaradaha baahiyaha wasaaradaha farashanta soo socda ee aruuriyaan waxaan codsanaynaa barnaamijka inay xulbaan ilaa xilliga mawlidka ahaadaan daad fara badan baa jirta saaka u arkaysaan maxay ahayd inuu noo furma xilli hore leh